salka shaqada soomaaliya inay socoto oo dowladnimo aynu u gudubno maalinba maalinka ka dambaysa aan kaga sii dheeraynayno in hay-aduhu si dhow u shaqeeyaan kalsoonina ay ka dhaxayso taasi gaara ayaan ugula ballamahayaa shaqadii qaranka gaar ahaan xagga shuruucda iyo federalismka aada ayaan uga ballamahayaa wixii soomaaliya ay ku ballantay in la dhabeeyo oo laga xaqiijiyo aada baan ugu ballamayaa waa ku kalsoonahay asaga madaxweynaha iyo institutionska soomaaliya oo maanta shaqeeya sidaan horeyba ugu muujiyey kalsoonida aan ugu qabno waxaan rajaynayaa gooliska labada kun iyo lix iyo tobanka si sharaf leh in loo gaari doono hambaliyo mar labaad waan soo dhaweynaynaa baarlamaanka cusub waxaan u hambaliyaynaynaa prime ministerka cusub waxaan rajaynaynaa ilaahay iidankiisa soomaaliya cusub waanu bilownay dhammaystirkeeda in ilaahay noo fududeeyo iyo waddada dowladnimada oo sidan si kasii dheeraysa aynu u fuudo waa mahadsantii